macaamiishayna meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay iid wanaagsan anagoo ku hadlahayo codkii maamulka mise m d-ga gawaasco iyo boodkabo dadweynaha reer gaaris iid kheyr qabto ilaahay oga dhigo marka dadweynaha maxaa ogeysiinayaa inay dadaalaan anagoo leh iid wanaagsan dadweynaha reer gaarisa maxaa ogeysiinayaa sidoo kale wakaaladani horta inay qaraamo badan isticmaasho oo marar badan sida aalasha ay ahayn oo webiga biyo u keeno markuu biyaha keenana dhib weyn aan kala kulano annaga oo biyihii inay dhaqistoodii ay adkaato oo lacag badan ay u baahan tahay marka maxaan u sheegaynaa dadweynaha ayagana inay dadaalaan oo biilka biyahana iska bixiyaan sidoo kale maxaa jirta marar badan oo aanu dadweynaha aan u sheegno inay aan kala kulanno dhiba badan dhinac macaamiisha taasna sidoo kale dadweynaha maxaan ogeysineynaa inay ka kaaftoomaan oo ay iska bixiyaan biilka biyaha iyadoo saas haddana weli anaga waxaan leenahay iid wanaagsan sidan unbaana biyaha ku wadaynaa kumana eko ciidda kelixa hadda arrinta way wanaagsan tahay wayna soconay sidii caadiga ay u ahayd markaas intaas ayaan dadweynaha u sheegayaa hana ogaadaan oo sidaas